bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayda dhugunsidayaal ah ka dhowaada warka hamiinama idaacada warsan qodobada warka hamiinama siinka hayna dhugunsidayaal waybaanka weyna wasaaradda ganacsigii warshadaynta dowlada koonfur galbeed iyo weybageeka habandhigtay hindi sharciyaadiya islamarkaadniyo ansixiyan baarlamaanka koonfur galbeed wasaaradda beeray waraab koonfur galbeed oo geeka kulunbay dhabu kala qaati iyo injibyada hooseedawa wasaaradda ganacsiga dowlada federaalk soomaaliya qorshe cusuban samaytay ganacsatada magaalada beledweyneya weyba kudhiyey kulun oo e sidii dadka kanool magaaladaasi unbii lahaayeen canshuurta xildhibaanka horkooya xasaanad ku qaadowla ka sameeye madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya oo dalka reedanka nagade qaramada midoobo dhaqaalanka deeqdii oromadii soomaalida etoobiya akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal waybaanka weyn rayla odhinga oo landhaari xilka madaxtinimo ee kenya iyo weliba maraykanka oo xayiraada ku qaaday qaxoota
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinimo talaade warbaanaha kala hayta taaragdan iyo ka eedanta soddonka bilo koowaad janawari sanadka lamada kuntum i siyeedka ka dhowaada dhugunsidayaal warkii ofisanga wasaaradda ganacsigii warshada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weybageeka habandhigta hindi sharciyeeda islamarkaadni oo ansixiyan baarlamaanka koonfur galbeed xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybayogeeka iyo milmaryen hindi sharciyeeda iyo habandhigtay wasaaradda ganacsiga warshada koonfur galbeed kulankan laka meelmaryaay hindi sharciyeedkan iyo weybaa xaadiray toddobaati sagaal xildhibaan weybaa gacantaagay ka ansixiyay toddobaati kow mudan sada diidan halna ku aamuse codeyn kureed weyba natiijada ka dhawaaqay guddoomiga baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna sharciyeedkan maanta wasaaradda ganacsiga ee codeynta loo qaaday xildhibaanadii codkooda ku oggolaaday in la ansixiyo waa toddobaatan iyo kow xildhibaan saddex xildhibaan waa ay diideen saddex xildhibaan waa ay ka aamusay saas darteed inta sharciyeedkaas ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga warshaduhu sidaas ayuu asan ku yahay fadhiga waa inoo xeray insha allah halkaa waxaa inoogu soo xigi doonaa in aan aanu qaadano aanu qaybino marka inta sharciyadii kale noo yaala marka fadlan intaana la bixin aan ugu soo leexan xafiiska cogeynta wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaynta dowlad goboleedka koonfur galbeed warsame maxamed dhaqane hayeenku kuma hadnagay xildhibaanada ansixintii oo kameel maryeen hindi sharciyeedka iyo habandhigdii wasaaradda aad bay u mahadsan yihiin waxaa nagu ansixiyey maanta sharcigii ay ku shaqayn lahayd wasaaraddu dadkana ugu adeegi lahayd xaraanta iyo xaalaashana ay ku kala saari lahayd ummadda xaquuqdeedana ay ku soo celin lahayd kaasaa nagu ansixiyey ilaahay weyna waxay dhahaabaa mahadle baarlamaankaan u mahadnaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa u mahadnaqaynaa waxaanu rajaynaynaa inaan gaarsiino sharcigaas sidanoo loogu dhiibay ilaahay loogu abtiro tuulada ugu dambaysa ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan gaarsiino ayada oo qof walba tabarkii iyo sharcigii iyo xukunkii uu soconayo waxaan isku dogi doonaa hantida ilaahay uuna siiyey ee gobollada noogu hor dhinaga kalena wasaaradda ganacsiga dowlada federaalk soomaaliya weyba qorshe cusuban samaytay ganacsatada faahfaahinta warkan way bandhinghaya cabdirashiid rashka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba uuse sheegay inay wasaaradda bii doonta warqado aqoonsi ah oo ay sii doonta wasaaradda dadka ganacsatada ah islamarkaasna iyo ku aqoonsado doonaan ganacsasho wasaaradda ganacsiga oo kale diiwaangelinta kambaniyada ama shirkadaha ganacsiga waxaa la isugu keeni doonaa bixinta liisamada waxaa la keeni doonaa aqoonsiyada la siiyo ganacsatada iyo xogta maalgasha maalgashadayaasha halkanay keeni doonaan waxaa lagu midayn doonaa adeega bulshada loo hayo marka qofku markuu halkan soo galo hadduu dalka ku soo noqday oo maalgashade soomaaliyeed jaaliyadaha soomaaliyeed ee doonaya dalkooda inay maalgashadaan ama ha noqdo ama qof kale oo kabani kale oo ajnabi ah oo dalkan inuu maalgashado doonaya ha noqdo macal warqadii ogolaashaha dalka inuu ka shaqeeyo waagba midka hal meel baa la suugi marka qofku markuu halkan yimaado adeegii u baahnaa intii uu halkan tegi lahaa wasaaradda ganacsiga tegi lahaa dowladda hoose tegi lahaa dembi la-aanta tegi lahaa immigrationka tegi lahaa airportka tegi lahaa adeegii oo dhan baa meel laysugu keeni qofku markuu halkan soo galo wuxuu awoodaa dhammaan wixii u baahnaa inuu hawlihiisa bilowdo ganacsi inuu hawlihiisa sharci uu dalkan ku joogo uu dhammaysto hal meel keliyu ku dhammaysanaya marka adduunka one stop shop ayaa loo yaqaanaa innaguna waxaan dhahaynaa adeega bulshada loo hayoo la mideeyey meeshii lagu midaynayey adeega bulshada loo hayo marka halkaanaan ka hirgelinaynaa waa wax casriya oo dawladaha horumaray ugu talagaleen dadkoodu intay maanta oo dhan magaalada wareegi lahayn in adeegkii dawladdu haysay hal meel laysugu keeno qofkuna hal meel keliya wixiisii ka wada qaato xataa bankigii uu lacagta ku shubaayey ou meesha uu ku yahay marka adeeggaasaan halka ka hirgelin doonaa meel wasaaradda ganacsigu leedahay weeye fursaddan aan maanta ku joogo wakaaladii hargaha iyo saamaha ee soomaaliyeed waxaan uga faa'iidaysanayaa dhinihii kale wasiirka iyo weliba uuse ku hadalay xarumaha wasaaradda lete usoona sheegay in laga isticmaalo korna xarumogaasay wasaaradda lete soo koran uuse sheegay inay qofkii isticmaala xarumahaas iyo hiri doonaan islamarkaasna iyo la tiigsidi doonaan sharciga inaan shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed uga digo boobka hantida qaranka iyo warshadaha dalka waad ogaydeen dhowaan waxaanu kormeer ku tagnay dalka turkiga sidoo kale waddamo badan oo kale ayaan ayaa la tegaya ama hore loo tegey waxaa la doonayaa in dalkan aan maalgelin ku samayno waxaa la doonaya dalkan in la warshadeeyo si dhallinyarada soomaaliya ay shaqo u hesho haddii marka dhulkii la boobo warshadaha laga samayn lahaa ma laga helayo hadhow meel meel meel warshadihii ay degaan marka waxaa qoob ka socdaa warshadii hargaha iyo saamaha ee degmada dherkayn dadka halkaas doonaya dhulkaa inay si xaq darraa ku qaataan waxaan u sheegaynaa uma socon doonto qareen baan qabsanaynaa waa dacwaynaynaa instiid inaan waxsiimo iska dhaaf waa xidhaynaa ha la yskaga tago hantida dowladda dhulka ay taallo yaan loo dhowaan wafduus hogaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geedka dalkariidanka nagadi kureed markee uusan ku qayb galay shir madaxeedka midowda afrika oo ku dhii magaalada ardaysababa ee xarunta dalka etoobiya madaxweynaha soomaaliya way bahaadhawaayay madaxweynaha soomaaliya weyba garoonka diyaarado magaalada muqdishoha ka dhawaayay mas-uuliyiin shaldimo oo ku tirsan dowladda soomaaliya wasiirka arrimo banaanka dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawad iyo faahfaahin kubiye safarka madaxweynaha weyban uu sheegay intiuusa guul ha ka dhammaadee wasiir cawad iyo intaas ka dar intii dowladda soomaaliya taageersanta riidan habayowka laga sameeyahaya ururka midooda afrika iyo qorshayaalka ka-edan mideynta suuqyada horte ee afrika wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way baagee ka baydhabo kulan kula weelatay enjiyowada hooseeda wasaaradda waa komar kaleed cabdirashiid rashka oo faahfaahinta warkaning haya magaalada beledweyne iyo weybaa ku dhiyay kulan oo ee sidii dadka kanool meelaasiyo un bihi laayeen canshuurta bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynaha ku dari magaalada beledweyne xarunta gobolka hiraa waxaa ka dhacay kulan loogu hadlayey sidii cashuurta ay u bixin lahaayeen dadka ku nool magaalada beledweyne kulanka kadib waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan waxaana uu sheegay in shacabka ku nool magaalada beledweyne loogu baahan yahay in ay bixiyaan canshuurta canshuur marka kulamaa la qaado dhaqaaluhu waa kobcaya haddii loo qabo in dhaqaaluhu yaraanayo sababtu tahay inteennaan meesha fadhisa marka jeebabkeenna kontocontencity ama min hal doolar laga tuuro qofkii maanta la siiqada in ugu aadaa soomaha markay labaatan siti qof walba jeebkeeda uu ku jirana wax macnaha ay noogu fadhisaa ma jirto mar kastoo canshuurta kor dhaqaaluhu waa sii kobcaya tusaale haddaan idiin soo qaato ninkaanaa ka yimid waddanka ingiriiska ka soo qaato garabkayga tagaan cabdulla kacali waa reer ingiriis asagaan markhaatiu qabsanaya litirka shidaal markuu obega yaalla ama dekadda ku jiro konton siti wax ayuu ku yaallaa marka gaariga lagu shubayana laba doolaraa lagula shubaa waana waddanka ugu dhaqaalo badan adduunka sooma laba waxa baabuurka uu ugu tego laba doolar marka horena uu konton siti meesha ku yaalo hal doolar iyo bar ayaa canshuuro korta liitirkii sooma yaa ka dhaqaalo badan waddanka cid ka dhaqaalo badan ma jirto kulamaa canshuurta kororto shaqaalaha badanaya kulamaa canshuurta kororto mashaariicdaa badanaysa kulamaa canshuurta kororto horumarkaa badanaya kulama aanaan canshuur qaadina saanaan isu wada eegayna baagamudaanu nahane gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa waxa uu sheegay in diyaar ay u yihiin maamulkooda in lala xisaabtamo meesha ay ku bixinayaan canshuurta sanadkii hore oo aan xafiiska joogay iyo sanadka hadda aan jooganta hadda waqtiga aan jooganta ka dhacaysa qof soomaaliya oo is-su'aalo ilaa waraa canshuuraa naga qaadahay wax iyaga xaggeedgeysa weli maaragna aniga qof i weydiiye weli maarag ilaa canshuurta aad qaada horta xaggeedgeysaa maxaa noogu qortaa ma ma adaa meel dhigta hal qof way weydiin soomaaliya maanta taasi waxay kutusaysaa transparency inuusan jirin sooma isla xisaabtan ma jiro walaal canshuurta soo qaada nala xisaabiya nool maxaad diidaya na xisaabisaan yaa xoolaha idinka iskale sooma war meeshaan idiin geynay na weydiiya na soo dabagala na weydiiya lacagtiina meeshaan waxaa kaloo suubisaan inaad isku daya dalkan inuu horumaro dalka cali jaytana male hebelow kalena male mana horumari karo qofkaasi si aan u horumarino oo meeshaan ad aragteen wax xas yaalla xasta aan uga qaadno oo aan isku dayno inaan riinji yar marino ilmaaga raab canshuurta soo qaada security-ga wax ka suga hadday nolol ka timaadana adinka iyo kuwa idinka dambeeyaaba haydig hadday busaaradi timaadana busaaraddu waana saamaynaysaa hadday nolol timaadana waxay ugu ballanaa inayna wada gaadhin waa markii ugu horreysay kulan lagu hadlayay cashuur bixinta uu ka dhaco magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay ka qayb galaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne iskudubaga gurmadka degdega ee qaramada midoobay way bowsasniinti sheegay sanduuqa caalamiga ee walku qobdowka degdega ee qaramada midoobeentiya biide tuman milyan oo dollar sallanka caawi dadkaanka nugul itoobiya wayba sheegay baasidangantiyanka tiragaleen dadkii ku barakayay khilaafkii oromadii soomaalida itoobiya isaasoo kale dadkii ka waxyeeloobeen khilaafkaas een shal dhexeeya qoomiyado oromadii soomaalida kureed markiya ee kororte olaadan dhexayd oromadii soomaalida itoobiya bilaawgiisii sebtembar sanadkii hore labada kuntum iyo toddobada boqolaal kun oo qof oo nugul yalla ku saari manateedii weyban hadda kanoolina manate kumeel gaar ahaane iyo onan baahanyeen gargaar bani-aadanimo shantii janawari falkiin ka dambeeya iyo xillaha minge way baalla ka weeraray soomaalida ka nool magaalo qiyaas ahaantii boqol kilomitar jarta caasimada dalkaas itoobiya arday sababa saraakiila dowladda maraykanka iyo shagantila ku qaadi mamnuucitaankii dadka qaxootiga ee ku dareerantum i kowda dal oo halista badan iyo geliyan maraykanka wasaaradda amniga gudo dalka maraykanka iyo sheegtay intii qiimeyn laka samey doona heerka khatarta qofka qaxootiga ee kooyow horanti u saalan aqbalna yo-anya sheegde anti u iyo wajaha doonaan baaritaano dheeraade tum-i kowda dal ee wareegtadan madawynaha donald trump lakurooji iyo wayba ku mid ahaa masar iiraan ciraaq libi maali soomaali so suudaan suudaan siri iyo yemena haanoosoo hadalan ogolaada intii ogala koran maraykanka anka dambeyntiina dhugunsidayaala hogaamiga mucaaradka kenya rayla odhinga ayaa hakuhorwaa ha ku hor muuqday kumanaan qof oo haniska baheen beerta uhuru ee nairobi meelaso lakadhaariyaye meelaso lankadhaariyaye intuusi ayi madawynaha kenya rayla odhinga iyo kadhaarada intuusi ilaali doona dastuurka dalka islamarkaana uusan hogaansami doona nidaamka kenya wayba hareerashay ku muuqday haana ku mid a hogaamiyaalka mucaaradka balse meeliya waybala kuwaayay ku-xigeenshaya hadal kooban oo uusa kujeedi rayla odhinga dhaarta kureed wayba us sheegay inta shacabka iyo ridi doonaan walayo ka tilmaameen keligiistala xeeriiraaliga guud ee kenya iyo raylan kudigi intii dhaarinta iyo eta falqiyaano qaran ee ciqaabtana iyo nagadaasa dil toogashe warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona surunkuhaninkeega dhugunsadayaalanti warkanka lamid ireedanku kulamaana nabadgelyo